bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii ibaaxati الطacaami fii ardi اlcaduw baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii ibaaxati الطacaami fii ibaaxati الطacaami cuntadii bannaanaanshadeeda in la cuno fii ardi اlcaduwi cadowga dhulkiisa dhexdeeda cadowga dhulkiisa marka la joogo inay bannaan tahay yacnii wixii cuntaa marka in la cuno iyadoon haniimada ay lagu soo darin ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna إbrاhيم بن xمزة الزuبيري qال xdثna أنس بن عyاaض عن عubayd اللh عن نافع عن iبن cمر أن جيشhا غنimuu fي زmاn رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم wqtigii rasuulka ayay غaniimaysteen طacاamا cunto iyo وcaslan malb falam يuؤhd lagama qaadin minhum iyaga xaggooda alkhumusu khumuskii lagama bixinninoo haniim ahaan loolama tacaamulin ayb jumhuuru ahlilcilmi marka waxay qabaan dadka khaanimiintaa wixii cunto ah inay waxba aanay qasab ahayn inay u soo celiyaan haniimada ayb iyo wixii in la cuno u suubado ayb cunto iyo wixii in la cuno u suubado ayb cunto kastoo marka cumuuman yacnii la caadaysto in la cuno ama daa ama xayawaanka la siiyo cuntada xoolaha iyo la siiyo wayaalkaa marka qabla alqisma iyo ha ahaato midna inaanay waajib inaysan waajib ahayn haniimada inay inay ku soo daraan yaa xadiidka uu tusaa ayb imaamka ha idmaama yownan idmin waxay isku waafaqeen marka culummada inay gaadiidka ay ku dagaalamayaan gaalada ninkii qabsado inta xarbiga iyo dagaalku uu socdo inuu isticmaali karo dagaalka ku isticmaali karo haddii xarbiga iyo dagaalka laga baxana haniimada inuu ku daro ayb dharkuna isaguna waa la mid inuu marka dambe haniimada u keeno uu ku daro ayb hubkooda iyo wakhtiga xarbiga lagu jiro waa la isticmaali karaa laakiin bacda alinfisaali min alxarbi dagaalka marka laga baxo waa in haniimada lagu soo dhex daraa amaa cuntada bisil iyo kale iyo wixii u suubada markaa in la cuno waa cuni karaan mana waajibna maaha inay haniimada keenaan ay kusoo dhex daraan xadiidkanna hadda marka macnaha buu tusayaa alimaamu zuhri ayaa isaga waxaa laga wariyey inuu qabay xataa inaan cuntada la cuni karin laakiin xadiidkan baa diidayo ayb madhabkaas jeysh ama ciidan hanimuu fii zamaani rasuuli lah sal slam waqtigii nebigay haniimaysteen dacaaman cunto iyo wacasalan malab falam yuuqad minhum alkhumusu khumuskii lagama qaadin qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu wاlqacnabiyu cabdulahi bn maslamata bni qacnab weeyaan qaala xadaanaa sulaymaan can xumaydin yacni bna hilaali can cabdillaahi bni mugafal qaala dulliya jiraabun dulliya ay udliya waxaa la ii soo tuuray waxaa lasoo tuuray yacni jiraabun jiraab ayaa lasoo tuuray callaal jiraabku dembiil camal waa min shaxmin baruur ay ku jirto yowma khaybar maalintii khaybar qaala fa ataytuhu waan u imid faltasamtuhu waan ku dhegayo waa qabsaday qaala waxa uu yidhi uma qultu waxaan idhi laa ucdii ma siinayo min haada kan xaggiisa axadan qofna ka siin maayo alyowma maanta shay-an waxba ka siin maayo laa ucdii shay-an ma siinaayo min haadaa kan ka mida alyowma maanta axadan ma siinaayo qaala faltafattu waan milicsaday fa idaa rasuulu llahi sal ll ly slam nebigaaba isaga oo yatabasamu ilaya ii dhoolla caddaynayo marka nebiga dhoolla caddayntiisa waxay tusay inay bannaan tahay marka ayb waa cunno marka iska bisiloo kale waayo saa ku dhacay marka riwaayada waxay leedahay aad baan u baahnay inuu yii ayb nin baa marka dariishadiisa iyo waxaa mid albaabkiisa iyuu ka soo tuuray callaal marka waxaas ku jiraan marka cuntadaas baruurta iyo waxaas ayuu soo tuuray waa qabsaday haniimadii marka kuma soo darin sideeda unba u qaatay cidna waxba kama siinayuu yidhi nebigana waa ku qoslay bimacnaa inay u bannaan tahay oo haniimadaan lagu daraynin ayb sababtoo a waxay culammadu yidhaahdaan macnaha aan haniimada loogu daraynin waxay tahay ardulxarbi in cunto laga hela waa waa yar tahay naadir waay ilaa meesha dagaalaa loo joogaa dagaal haddii lagu jiro in cunto lagu dhaco la helo ma badna ayb laasyamaa wakhtiyadaas weliba ibnu xajar saasuu leeyahay qaarna culammada waxay yidhahdaan haddii uu cuntada meesha uga tago ama hala gaarsiiyo haniimada haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inay bauurtaba oo iyada dhanba isbedesho hadda hadday bisil yihiin haddii la yidhaha haniimada oo wakhti la qaybin doono aan la ogeyn ha lala sugo waa baaba'aya waa uraayaan cuntadii waa fasaaday marka dadkaa loo ogolaaday inay iska cunaan marka marka wixii aan cunto ahayn laakiin dhar iyo dharka haniimadoo ka mid yaha waa lagu soo daraa ayb xaalal xarbi waa la ogolyahay inaad iska labisato haddaad u dhib qabto markii xarbiga uu dhammaado laga infisaalo waa ku celinay meesha haniimadii baa keenay gaadiidku isagana waa la mid gaadiid haddaad aragto marka ood qaadato ku dagaalanto waa soo celinaya hadhow haniimaduu ka mid yahay dadkaas ayaad la wadaagaysaa ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nahyi iska reebidda la yska reebay can innuhbaa beliliqada beliliqaysiga idaa kaana fi acaami cuntada dhexdeedu haddii ay idaa kaana qilatun yaraan haddii ay tahay fi acaami cuntada dhexdeedu fii ardi alcaduwi cadowga dhulkiisana markaa lagu boobo ayb ama fii ardi alcaduwi dhulka cadowga dhexdiisa hadday cunto yaraani ka jirto haddii marka cunto yaraan iyo waxaasoo kale ay jiraan inaan nin walbaa waxu arko uunan ku boodin laftirkeeda ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa jariirun yacni bni xaasim can yacla bni xakiimin can abi labiidin qaal kunnaa maca cabdiraxmaan bni samura ayaan la soconnay bikaabul kaabul ayaan kula jirnay oon kula soconnay ayb bilaadii marka khuraasaan waa meeshaan hadda caasimadda u ah afghanistaan ayb magacaa unbay lahayd madiine qadiimo kaabul fa asaaba annaasu dadkii waxay ku dhaceen oy asiibeen haniimatan haniimo ayay asiibeenay heleen fantahabuuhaa way boobeen faqaama khaiiban faqaama cabdiraxmaan waa istaagay khaiiban isagoo qudbaynayo faqaala waxa uu yidhi samictu rasuula اllahi sal ly slam nebigaan maqlay yanhaa isagoo reebayo can innuhbaa bililiqada yacnii boobka boobka faradduu way soo celiyeen maa akhaduu wixii ay qaateen waa soo celiyeen faqasamahu baynahum waa u qeybiyey markaa magaalada marka la galo ama qolo meel laga qabsado dagaal lagula galo haddii la yidhaahdo haniimada yaan meel layskugu keenin hala boobo waxay noqonaysaa buu yidhi alimaamu alkhaaabi nin walbaa inuu qaato calaa qadri quwatihiba wax ku qaadanaa markaas nin walba iyo xooggiisa ninkii xoog badanaa marka tunka saaranayo alaabta dhan kii daciifka ahayoo dagaalka isagana ku jiro jihaadka u soo baxay waxaa laga yaaba inuusan waxba helin laakiin sharcigu si fiicanu ugu qeybiyey ninka faariska ee faraska watana saddex saami raajilka lugta ku soconayana saami ayb waa cadaalad marka middaas laakiin haddii la yidhaha iyaga wax qaadashadooda ha loo tala saarto dadku isku awood maaha marka qudraa wax lagu kala qaadanaya isku qudrana maahan waana muslimiinayna wada yihiin dagaal ama meel uga wada jira dagaal marka taasaa loo reebay uu leeyahay alimaamu alkhaaabi waana wej yacni waxaa weeyaan wajiih ah ayb qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abuu kurayb saxaabada waxaad kaloo dareeme dadkan marka saxaabada iyo taabiciinta isugu jiro waxaa aad uga xoog badnaa yacnii waasica diiniga ka xoog badnaa iyaga iyo aad uga xoog badnaa diintooda xoogganayd hadday xataa ka dhacdo inay wax boobaan markaas markiiba haddii la yidhaahdo war nebigu saanuu yidhi waa iska soo celiyeen wix dhammaan qofka bani aadamku marka muxuu qaldamaa lama dhahayo waa iska qaldami karaa laakiin haddii waasica diiniga qaalib uu ku yahay waa fiican yahay qaladkiisu waa sixi karaa laakiin ninka waasica diinigiisa ay iska liito kaas weeyaan marka midka adduun iyo aakhiro beelka uu ku dhacayo qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abuu kurayb qaala xadaanaa abuu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim addariir qala xadaثna abu isxaaq الshaybaaniyu can muxamed bni abi mujaalidin can cabdillaahi bni abi awfa qaal qultu waxaan idhi hal kuntum ma ahaydeen tukhamisuuna inaad yani shan qaybood u qaybinaysaan yacni addacaama cuntada fii cahdi rasuuli illahi sal ll ly slam waqtigii nebiga faqaala waxa uu yidhi asabnaa dacaaman cunto ayaan helnay yowma khaybar maalintii khaybar fakaana rajulu qofku wuxuu ahaa yejii'u inuu keenaayo ula imaanayo inuu imaanayo faya'hudu minhu ou qaadanayo miqdaara maa yakfiihi inta ku filan uma yansarifu waa iska tegaayo yanii midkaan markuu cuntada keeno inta isaga uu cunayo ku filan ayuu intuu cuno ayuu inta kalena meesha dhigaayo dadka kale uga tegaayo marka haddii marka qilo ay jirto cunto yaraan iyo ay jirto inta ku filan buu cunayaa inta kalena dadka kale la wadaagayo oo wax ka siinaya qaala xadaanaa hanaad bnu sariy wa huwa abu sariy alkuufiy ayb qaala xadaanaa abulaxwas can caasimin yacni bna kulayb can abiihi can rajuli min alansaari qaal kharajnaa maca rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam nebigaan la baxnay fii safarin safar fa asaaba annaasa dadkii waxaa asiibay xaajatun baahi shadiidatun adag iyo wajahdun wajahdun dhib wa asaabuu hanaman ari ayay asiibeenayo heleen fantahabuuhaa waa kala boobeen ayb nin walbaa marka intuu qaadan karay buu qaatay fa ina quduuranaa yacnii dharyaheenna la taqlii iyadoo ay karkarayso id jaa'a rasuulullahi nebigaaba yimid iyagoo dheryaha ay noo karkarayaan id jaa'a rasuulullahi rasuulkii baa yimid sal ll slam yamshii isagoo soconaya calaa qowsihi ku soconaya qaansadiisa fa akfa'a waa foorariyey quduuranaa dheryaheennii ayuu gembiyey biqowsihi buu ku gembiyey qaansadiisii uma jacala wuxuu gudagalay yurammilu inuu ku rogrogaayo allaxma hilibkii bituraabi ciid uu ku rogrogaayo hilibkii buu marka ciidda uga rogrogay rasuulka calayh isalaatu wasalaam uma qaala waxa uu yidhi ina anuhbata boobka laysat biaxalla kama xalaalnima kama xalaalsana min almeytati bakhtiga bakhti ama uu xalaal yahay maya nuhbada iyo bililiqada iyo boobkana kama xalaal meeshaas kama sokeeyo yani boobku bakhtiga kama sokeeyo aw amase ina almeytata bakhtiga laysat ma ahan biaxalla min anuhbati nuhbada boobka midka xalaalsan ashaku min hanaadin shakiga hanaad xaggiisa ayuu ka ahaaday ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xoogan yahay ayb sacuud ibnu mansuurna waa soo saaray isagoo kale bayhaqina waa soo saaray bukhaari iyo muslimna isagoo kale ayay soo saareen ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa marka dadku inaynan markaan boobka inuu xaaraam yahay oo aan la boobinoo wixii la helo meel laysugu keeno hadhow marka haniimo ahaan sidaa marka loo qaybiyo ayb weliba marka meel dheer buu nebigu boobka uu gaarsiiyeyoo bakhtiyoo kale waa yiri ayb waxaa la yaable marka soomaalida qaarkood waxay yidhaahdaan dad bay takoorayaan ama ay liidayaan war dadkaan nasabkooda maxaa ka rabtaan marka la yidhaha bakhtigay cuneena hadda ka hor ay bakhtiga cuneynay ku leeyihiin nuhbada iyo bililiqadan iyo boobkan soo bakti bakhti iyo maxay islaamaan taas dhan xadiidkusoo sidaa hadda ma sheegayo soomaalidii marka iyaga waxaa weeyaan boob iyo bililiqay ka shaqeeyaan oy cunaayaan raganimaa loo yaqaanaa waxaasoo kale kan bakhtibuu cunaa lagu takooraa marka waxay ahayd haddii xaq uu jiro kan in la takooro bililiqada cunaayo haddii aday diin ku socdaan waay laakiin diin kuma socdaan ayb jahli iyo waxay ku socdaan qaabdarro un ayb meelaha qaarkood waxaa weeye qofkii oo muslimaa waxaa weeyaan laga yaabaa in weelka xataa weel kale wax lagu siiyan ayb annaga qoladaan weelay wax ku cuneen maya maya waxba kuma cunaynay leeyihin allah mustacaan ayb ya waa xaaraan wax ay cunaan ay kolamid muslim iyo gaal waxay arkaan ay dhacaan sifo sharciga gaal wax ugama qaataan waxaan waana faasiqiinna waa u badan yihiin waxa ay cunaan iyo waxa ay haystaan waxaa weeyaan haddaysan hore nin hore u shaqaysta hadduusan ku jiri jirin oo isagoo iska faqriya meelahaas aado waxaas ou helay waxaa weeyaan in lala tacaamulo xataa xaaraan ka bannaan baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii xamli اطacaami cuntada qaadideeda min ardi اlcaduwi laga qaado cuntada in lasoo qaado min ardi اlcaduwi laga qaado qaala xadaثna saciid bnu mansuur qaala xadaثna cabdالlahi bnu wahbin qaala akhbaranii camr bnu اlxaariث wahuwa اlmisriyu ana bna xarshaf ana bna xarshafin اlasdiya ibnu xarshaf alasdi wuxuu yidhi ibnu xajar kaأnahu tamiim aladii rawaa can qataada waxaad mooddaa inuu yahay tamiimka ka wariye qataada wa huwa majhuulun waana majhuul midkaas can ilqaasim mowla cabdiraxmaan can bacdi asxaabi الnabiy salى اllahu alayh ali wasalama qaal kunaa waxaanu ahay naakulu inaan cunayno aljazuura hasha inaan cunayno fi lqaswi duulaanka dhexdiisa markaan ku jirno walaa ayb walaa naqsimuhu ma qaybinayni ayb xataa in kunnaa xataa inhu sha'niya kunnaa waxaanu ahayn lanarjicu inaan laabanayna ilaa rixaalinaa guryaheenna aan u laabanayno wa akhrijatunaa walxaal awciyatunaa weelasheennuna mumalla'atun tu la buuxiyey ay tahay minhu laga buuxiyey cuntadaas waxaa laga qaadanaya marka macnihii loo tarjamay intay meesha ku cunaan duulaanka ayay waxna qaadan jireen intay ka buuxsadaan weelashooda ayay dhulkoodii u qaadan jireen ayb xadiidka marka isnaadkiisa waa daciif lijahaalati ibni xarshaf ninkaa marka ibnu xarshafkaasaa majhuul ah saasuu daciif ku yahay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii bayci acaami cuntada gadisteeda idaa fadula can innaas dadka hadduu ka soo haro fii ardi alcaduwi cadowga dhulkiisa dhexdeeda ayb cadowga dhulkiisa iyadoo la joogo hadday cuntadii cunaan waxna ka soo haraan in la iibi karo ma la iibin karaa mase lama iibin kara taasuu ka hadlaya qaala xadaanaa moxamed bnu lmusafa qaala xadaanaa moxamed bnu lmubaarak can yaxya bni xamza qaala xadaanaa abu cabdilcaziiz shaykhu min ahli اlurdun can cubaadata bni nusay can cabdiraxmaan bni hanmin qaala raabadnaa madiinata qinnasiriin magaalada qinnasriin layidhaah ayaanu ribaad ka galnay oon heegan ka galnay dhufays ka galnay qinnasriin marka waa magaalo ku taallo shaam xims ayay u dhowdahay madiinatu xims suuriyay ku taalan maca shuraxbiil maca shuraxbiil bni sim ayaan la galnay falamaa fataxahaa markuu furtay magaalada asaaba fiiha hanaman ari ayuu ka asiibay iyo wabaqaran iyo lo faqasama fiina waa dhexdeenu ku qaybiyey daa'ifatan qayb oo minhaa arigii ka mid a wa jacala baqiyatahaa inta hartayna wuxuu ka yeelay filmaqnami haniimaduu ku daray qayb buu noo qaybiyey inta hartayna haniimaduu ku daray falaqiitu mucaada bna jabal baan la kulmay faxadatuhu waan u sheegay faqaala mucaadun wuxuu yidhi hasawnaa maca rasuulillahi sal l slam nebigaan la duulnay khaybara khaybar faasabnaa fiiha waxaan dhexdeeda ka helnay hanaman ari faqasama fiina rasuululahi sal l slam nebiga dhexdeennu ku qaybiyey daa'ifatan qayb wa jacala baqiyatahaa qaybta kalena filmaqnami haniimadii buu yeelay marka hadday baahiyi jirto marka in qaybna marka la siin karo in qayb la siin karo qaybna looga te yacnii haniimada lagu dari karo oo yacnii waxaas dacaamkaas in ardulcaduwi yani hadday wax soo haraan in laga soo qaado meeshaan beec buu hadda baabaystay laakiin hadda yacnii inuu wax gaday ma sheegin xadiidkan ayb waana xadiid marka isnaadkiisa oo xasan yahay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yantaficu ku intifaacaya min alhaniimati haniimada bishayi ugula intifaacayo shay qofka yacnii haniimada maku intifaaci karaa wax ka mida qaala xadaanaa saciid bnu mansuur wacuhmaan bnu abi shayba almacnaa qaala abu daawuud wa ana lixadiiihi adqan wa ana aniguna lixadiiihi ay lixadiidi cuhmaan adqanu baan ahay mid aad u xifdin badan kaasaan aad u hayaa qaala xadaanaa abu mucaawiya can moxamed bni isxaaq can yaziid bni abi xabiib can abi marsuuqin mowlaa tujiib can xanashin الsancaaniy can ruwayfic bni haabitin alansaariy ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam qaal nebigu waxau yidhi man kaana yu'minu biاllaahi qofkii alla rumeeyey walyowmi اlaakhiri maalinta aakhire falaa yarkab yuusan korin daabatan daabad oo min fay' اlmuslimiina muslimiinta haniimadooda ah xataa idaa acjafahaa kolka uu weyd ka dhigo uu caateeyo raddahaa markaa uu ku soo celiyo fiihi haniimadii uu ku soo celiyo ninkii alle aakhiro rumeeyey yuusan korin daabad daabadaha yacni haniimada ka mida markuu caateeyo sida uu isticmaalayo uu soo tuuro marka haniimada uu ku soo daro ayb inta lagu jiro dagaalka oo baahida ah u qabta waa lagu ogolyahay wixii ka badan laakiin taas waa midda la diidayo inaa intaad adiga iska wadato ku danaysato ku danaysato markuu qor uu noqdo yacni gorof ama baabuurka uu hallaabo ama uu iska noqdo yacni qiimihii hore uu ka dhaco inaad keento tan haniimay ahayd ma laga yeela waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri qofkii alle aakhiro rumeeyey falaa yalbas yuunan labisanin hawban maro min fay lmuslimiina muslimiinta haniimadeeda ah ka mid ah xataa idaa akhlaqahu marka uu baaliyeeyo markuu baabi'iyo waa akhlaqahu raddahu uu soo celinayaa markaa fiihi haniimada uu ku soo celiyo sidaas yaanu yeelin ayb xadiidkan marka waxaa noo qoran waa min riwaayati moxamed bni isxaaq weeyaan can yaziid bni abi xabiib cancana ayuu ku wariyey laakiin imaam axmed baa warinaya isla xadiidkan isagoo saraxa bitaxdiid samictu iyo yidhi shubhadii marka oo cilladii waa zuushay marka meeshaa bay ku zuushay riwaayada imaam axmed ayaa ayaa samaaca uu ku yaallaa ayb taasaa marka waxay keenaya marka in sidaa ayb alimaam alkhaaabi marka wuxuu leeyahay daruurada wakhtigeeda iyo dagaalku markuu taagan yahay falaa aclamu bayna ahli اlcilmi اkhtilaafan fii jawaazi isticmaali silaaxi اlcaduwi wa dawaabihim xaaladda dagaalka lagu jiro ma arku uu yidhi wax culummada ka midoo diiday in la isticmaalo waa la ogolyahay ee marka dagaalka laga baxo kadib inaad sii wadwadata ma aha maxaa yeeley yani aldaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada meesheeda inay joogto haddii laga baxo wakhtigeeda ma isticmaali kartid xaggan kale ayaa geenaysaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ruksati ruksada fi silaaxi fii bayaani ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay fi silaaxi hubka yuqaatalu bihi lagu dagaalamayo fi lmacrakati duulaanka dhexdiisa yacnii isticmaalu silaaxi hubka uu cadowga markaa hubka in la isticmaalo dagaalka dhexdiisa lagu isticmaalo markaa kadib la geeyo qaala xadaanaa moxamed bn اlcalaa qaala akhbaranaa ibraahim yacni bna yuusuf qaala abu daawuud huwa ibraahimu bnu yuusufa bni isxaaq ibn abi isxaaq aلsabiiciyi can abihi can abi isxaaq aلsabiiciyi qaal xadaanii abu cubaydata can abiihi abu cubayda wahuwa ibnu cabdillahi bni mascuud can abiihi aabbihi wuxuu ka warinaa inqiaaca ku jira marka ayb liannahu sinu tamyiis aabbihii maku soo gaarin qaala waxa uu yidhi marartu waan soo maray faidaa abuu jahlin abuu jahl waaba isaga oo sariicun dhulka yaallo legdan yacnii isagoo dhulka la dhigay dhulka yaallo qad duribat rijluhu lugtiisa markaa la dhaawacay oo lugta laga dhaawaco oo lugta lagu dhuftay faqultu waxaan idhi yaa caduwa allah ilaahay cadowgiisaw ya abaa jahlin qad akhza allaahu ilaahay waa hoojiyey alaakhira yacnii kii dembeeyeyoo dulliga ahaa alaakhar ma ah waa alaakhira macnaheedana waxaa laga wadaa aladalla kii dullaysnaa oo yacnii gadaal jiray oo ilaahay gadaal mariyey waa hoogay ilaahay waa hoojiyey qaala waxa uu yidhi walaa ahaabuhu qaala waxa uu yidhi marka ibnu mascuud walaa ahaabuhu kamana cabsanaynu yidhi cinda daalika meesha agteeda wax cabsiya kama qabinu yidhi markaa abujahl wuxuu sidan u dhahaya waxay tahay maka markii la joogay waa laga cabsan jireen ayb fa qaala waxau yidhi marka abujahl abcadu min rajulin wahal ana yacni anigu miyaan ahay abcadu mid ka fogaansho badan min rajulin nin qatalahu qowmuhu tolkiis ay dileen nin dadkiisii dileen miyaan aniga ka badanahay waanaad igu digdiganaysa waxay tahay tolkay baa saan yeelay uu leeyahay nin dadkiisii dileen un baan ahay kama badni intaas macnaha saasu ka wadaa ayb fa qaala waxa uu yidhi hal ana oo anigu ma waxaan ahay abcadu mid ka ama maa ana anigu ma ahi ayb abcadu min rajulin mid ka fogaansho badan nin qatalahu qowmuhu dadkiisu ay dileen fa darabtuhu bisayfin seef baan ku garaacay hayri qaa'ilin seeftaas oo aan wax badan taraynin seef aan xoog badnaynoo wax badan taraynin baan ku dhuftay ku garaacay seef aan fiicnayn buu markaa watay falam yugni shay-an waxba kama tarin xataa saqada sayfuhu intii isaga seeftiisa intay ka dhacday abujahal seeftiisii baa dhacday min yadihi gacantiisa ay ka dhacday fadarabtuhu bihi waan ku garaacay tiisii baan ku garaacay xataa barada ay xataa maata ilaa uu ka dhinto maxalushaahidkiisa marka waxaa weeyaan hubkaas uu ka qaaday markaa seeftaa abujahal uu ka qaaday uu ku garaacay waa isticmaali karaa inta dagaalka lagu jiro hadhow laakiin waxay noqonaya in xaggan kale la keeno ilaa in wuxuu ay nafa yacni salab ay noqdaan maahane salabkuna imaamkaa bixiyo isaga xataa qofka iskama qaadanayo isaga ila markhaatiya u baahan yahay mararka qaar ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii tacdiimi alguluuli boolida caamka ah hantida guud oo qhaniimaha ahaato ama kayrkeeda ahaato la boobo laa bililiqaysto weyna weynaynteeda caddaynteediiba u baabaya arrintaa yacni inay arrin aad u culus tahay qaala xadaanaa musadadun ana yaxya bna saciidin wa bishra bna almufadal xadaaahum can yaxya bni saciidi can muxamed bni yaxya bni xabbaan can abi camra can zayd bni khaalidin اljuhaniyi ana rasuula اllahi sal ll ly slam nebiga xadiidkii hore isnaadkiisa dacfi baa ku jiro lilinqiطaac ibnu abi shayba imaam axmed iyo abu yaclaana waa wariyeen min ariiqi abi cubayda can abiihi ayb ibnu isxaaqna fii siiratihi buu ku soo saaray xadaanii hawr bnu zayd buu yidhi can cikrima can ibni cabaas wacabdillahi bn abi bakrin ayضa qad xadaanii dalika qaalaa fadakara qisata maqtanihi marka isnaadkaas ibnu isxaaqa iyo xasan oo fiican qisada dheeroo abujahal lagu dilay ama riwaayaadkan kale inqiaac baa ku jira xaan kaasoo xasan ku yahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii tacdiimi alguluuli bililiqada hantida guudoo la qaato weynaynteeda caddaynteediiba u baabiyo qaala xadaanaa musadadun ana yaxya bna saciidin wa bishra bna almufadal xadaaahum can yaxya bni saciidin can muxamed bni yaxya bni xabbaan can abi camrata can zayd bni khaalidin aljuhaniyi ana rajulan min asxaabi اnabiy sal ll ly slam nin asxaabta nebiga ka mida tuwufiya waa la oofsaday yowma khaybar maalintii khaybar fadakaruu dalika lirasuulillahi nebigay u sheegeen marka arrintaa arrintaa bay nebigii u sheegeen faqaala waxa uu yidhi salluu calaa saaxibikum ku tukada saaxibkiinna fataghayarat wujuuhu nnaasi dadka wejiyaalkoodii baa doorsoomay lidaalika arrintaa bay u doorsoomeen nebiga ninkii wuxuu yidhi ninkii saaxiibkiin ku tukada idinka ayb faqaala waxa uu yidhi marka dadkii wejiyadoodii waa doorsoomeenoo ninkan nebigu aanu salaadda ku tukanina lala yaabay faqaala waxauu yidhi inna saaxibakum saaxibkiinna qad halla wuu booliyeystay oo yacnii haniimadii ayuu wax la baxay ayb qad halla fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ayuu wax ku bililiqaystay fafattashnaa waanu fatashnay mataacahu alaabtiisa fawajadnaa waxaanu aragnay kharasan kuulo min kharasi yahuuda yahuud kuulaheeda ayb laa yusaawi aan la ekayn dirhamayni laba dirham aan laba dirham dhammayn ayuu noqday ayb abuu camra mowla zayd bni khaalid waa majhuululxaal ayb jahaalatulxaal baa ku sugan xadiidka marka musnadkana waa ku sugan yahay ibnu xibbaan waa saxiix yeelay culimmadana marka waxay ku xadiidkan ku daciifiyeen ninkaa abi camra ee sanadkiisa ku jira qisadanna qiso u egoo ansaxday baa jirta qaala xadaana alqacnabiyu can maliki can hawr bni zaydin اddiiliy can abi اlhayf mowla bni muطiic can abi hurayrata anahu qaal kharajnaa maca rasuuli اlah sal slam nebigaan la baxnay caama khaybar sanadkii khaybar falam naqnam dahaban ma anan haniimaysanin walaa wariqan fidana ma anan haniimaysanin xadiidkii hore marka waxaa laga qaadanayaa salluu calaa saaxibikum markuu leeyahay nebiga qofka faasiqa ah ee fisqiga la jahro waxaa bannaan in salaad ku tukashadiisa a'immada dadka ah ay diidaan oo ay amraan dadka kale inay inay ku tukadaan islaamnimadiisa ma la diidano waa muslim gaal ma aha fisqiga laguma gaaloobo dabcan laakiin si dadka looga sajiriyo waxaa bannaan dadka ahlu ahlu fadliga iyo ahlu hay-ada ah haybada iyo waxaa leh inaynan ku tukanin oo ay yidhaahdaan ninkaan annaga ku tukan mayne idinka isaga tukada caamatu naas dad ka mida inay ku tukadaan saana lagu duugo qofka kale marka in dadkan laakiin a'immada dadka oo diinka lagu yaqaano ama dadku ay yacnii wanaagga ku yaqaanaan waa iska dhaafaya iyo dadka muslimiinta hogaamiyeyaalka u aho diinta ku hogaamiyo wanaagga lagu yaqaan waa ka tegayaan ayb taasaa marka laga qaadanaya waa faasiqa fisqiga la jahro waay ayb marka arrinkan maku yani waa waa waa dadkeenna yani waxaa weeyaan ma tadbiiqeedu ma ma sameeyaan sida badan bal yusii'uuna alfahma qofkii sidaan sameeyo fahamkay u xumaynayaan oo waxay leeyihiin ninkan waa takfiir muslimka u gaalaysiinaya wax iska galayna male ninka haddii la yidhaha war dad ha ku tukadaan oo ninka imaamka ama sheekha oo iska dhaafuuna ku tukanin wax mahalayni ayb waatan sunnada nebiga calayhi isalaatu wassalaam ayb taas marka waxay keenee inuu dadkii kale inay waxaanoo kale ka waantoobaan qof taariku salaadnimo iyo haddiiba muslim waayo la dhaho taariku salaadnimo bannaanka dhigto weligiis masaajid aan soo gelin mid weligiis isbaaro un taagnaayo diin iyo yacni iyo salaad iyo yacni salaax aan lagu arag oo bannaankaas cad dadka ku yacni hantidoodana ku dhaco kuna dilo in lagu tukada maahan dadka qaar un haysaga tukadaan muslimiinta ka mida shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa labada maslaxo ayaa la jamcina oo ninka sheekha imaamka uu jamcina maslaxatu alhajri waazajri oo dadka u roon maslaxada labaadna waxa ay tahay ninkan faasiqa maslaxadiisana waa la imaanayo si hoose ugu ducaynana saasuu leeyahay ila salaatuljanaaza awalba macnaheedu waa iska ducay ahayd salaatuljanaaza ducay ahayd yadcuu lahu siran dadna maqshiinaya hadduu yidhaha allah u naxariista ninkan dembigiisa allah dhaafa hoos buu u yidhaha dadna uunan maqashinin maslaxadiisii waa saliyey hajriguna maslaxatulkhayr walidaalika marka sharcigu masaalixda dhan saas u ilaalinayo qaala xadaana marka wuxuu yidhi can abi hurayrata annahu qaala kharajnaa maca rasuuli illahi sal l slam caama khaybaraa nebiga la baxnay falam naqnam dahaban walaa wariqan dahab iyo fida ma aanan biliqaysanin ma aanan haniimaysanin cafwan ila fiyaaba dhar un baan haniimaysanay iyo walmataaca alaab iyo walamwaala iyo maalbis qaala fawajaha rasuulu llahi sal l salam nebiga wuxuu u jihaystay naxwa waadi lquraa meeshaan waqad uhdiya lirasuuli illahi sal l slam nebiga waxaa loo soo hadiyeeyey cabdun addoon aswadu madow yuqaalu lahu la yidhaahdo midcam xataa idaa kaanuu markay ahaadeen biwaadi alquraa fa baynaa midcamun xilli midcam yaxudu uu dejinayo raxla rasuulillahi sal l salam nebiga yacni hashiisa rarkeeda markuu dejinayo id jaa'ahu sahmun leeb ayaa u yimid oo ku dhacay faqatalahu waa dilay faqaala naasu dadkii waxay yidhaahdeen hanii'an lahu bogaadin yaan bogaadinaynaayee u sugnaatay aljannatu yani janna lahu ljannatu jannou leeyahay u sugnaatay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebiga waxuu yidhi kallaa maya waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtee inna shamlata go'a allatii akhadahaa uu qaatay yowma khaybar maalintii khaybar min almaqaanimi haniimada uu ka qaatay lam yusibhaa aynan lam yusibhaa lam tusibhaa hay lam tusibhaa aynan asiibin almaqaasimu qaybtii aynan ku dhicin go-i ou khaybar ka soo ka qaatay ee qaysmadii iyo qaybtii aynan ku dhicin latashtacilu calayhi waa korkiisay ku ololaysaa naaran yacnii iyadoo naar ah iyadoo naar ah bay korkiisa ku shidmaysaa go-aas idinkana jannaad sheegaysaa falammaa samicuu daalika markay maqleen arrinkaa jaa'a rajulun nin baa yimid bishiraakin buu la yimid kab suunkeed ow shiraakayni ama laba suun oo kabeed ayuu la yimid ilaa rasuulillahi sal l slam buu u yimid faqaala rasuulu llahi sal l slam nebiga waxa uu yidhi shiraakun min naarin suun min naarin naar yacni ka ahaaday ow amase qaala waxa uu yidhi shiraakaani min naarin laba suumood oo naar ah dayb weeyaan kuwan marka wax yar inaan la yarayso karin qaniimada iyo maalka maalka guud inaan la fududayso karin ayb dadka marka dulmigu hadda aad baa waa la fududaystay si aad u daran baa loo fududaystay ayb qof marka nebiga la socdo oo la jihaadtamaayo ayaa waxaa la leeyahay naarow galay wuxuu ku galay go nacam waa ninda nebiga la socday ogow nacam maxaad u malaynaya marka nin aan yacni meeshaasna joogin yacni dulmigana marka aan ka baxayno dulmiga uu ku dhex jiro gacanta uu kula jiro dulmi ayb dhiig iyo maal iyo cirdi un ku dhex jiro ayb marka xadiidku wixii loo terjamay waa u deliil tacdiimu اlquluul goolida marka inay aad u culus tahay e aada u weyn tahay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اlghuluuli boolida idaa kaana yasiiran hadday wax yar idaa kaana haddii uu yahay yasiiran wax yar yatrukuhu اlimaamu imaamku waa ka tegaya walaa yuxariqu raxlahu qofkaas rarkiisa ma gubaayo ayb qaybtan dambe iyo baab soo socda calaaqa isla leh yacnii bacd alculamaa wa bacd abu daawuud wuxuu wariyey axaadiidta dhahayso qofka qaaliga ahee wax bililiqaysto cuquubuu leeyahayoo maalkiisa inta la qaada hortiisa lagu gubaa waa la ciqaaba waxaa lagu ciqaabayaa maalkiisa in la gubo ayb marka baabkan wuxuu leeyahay marka waxa uu bililiqaysto wax yar hadday yihiin waxba lagama gubaayo baab soo socdo iyo baabkan baa marka calaaqa islaam ayb sida xooga badanna waxaan arkaynaa wax cuquubo oo gubid maalkiisa la gubaayo oo ansaxday ma jirto ayb ama ha yaraato ama ha badnaato waa si kale unbaa loo ciqaabaya laakiin maal laga gubaayo male qaala xadaanaa abu saalix maxbuub bnu muusa qaala akhbaranaa abu isxaaq alfazaariyu can cabdillaahi bni shawdab qaala xadaanii caamirun yacni bni cabdilwaaxid can ibni burayda can cabdillaahi bni camrin qaala kaana rasuulu llahi sal l slm nebigu wuxuu ahaa idaa asaaba haniimatan haniima hadduu asiibo amara bilaalan bilaal ayuu amrayey fanaadaa fi nnaas dadka dhexdooda ayuu ku dhawaaqayey marka fayaji-uuna way imaanaayeen bikhanaa'imihim bay la imaanaayeen bilaal baa naadin jiray war haniimadii keena markaasaa nin walba haniimadiisii wixii uu haaye ayuu meel soo dhigaa fayukhamisuhu shan qaybood buu u qaybinayaa marka wayaqsimuhu waa qaybinaa nabigu ayb qaniimada waa noo imaan doontaa qaabka loo qaybiyo fa jaa'a rajulu nin baa yimid bacda daalika markii wax la qaybiyey oo dadkii kala tageen kadib nin baa yimid bizimaamin buu la yimid hoggaan xarig yaroo hoggaan oo min shacarin tin ka samaysan yacnii dhogor xarig yacnii aad u yaroo oo kuwaan marka awrta lagu xiroo lagu hoggaansado ayuu la yimid faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow haadaa kani fii maa kunnaa wuxuu ahaa wixii aan asabnaa helnay min alhaniimati haniimada wuxuu aan ka helnay ayuu kan ka mid ahaa faqaala nebigu sal ll slam waxauu yidhi asamicta bilaalan bilaal ma maqashay yunaadii isagoo dhawaaqayo alaaan saddex jeer qaala ninkii wuxuu yidhi nacam haa qaala waxau yidhi famaa manacaka maxaa kuu diiday an tajii'a bihi inaad la timaado factadara ilayhi waa u cudur dhaartay faqaala waxa uu yidhi kun anta kun haw niyahow anta adiga tajii'u bihi inaad la imaanayso yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bax adiga keeni yidhi marka qiyaamaha falan aqbalahu canka weligay kaa aqbali maayo falan aqbalahu kaa qaadi maayo kaa aqbali maayo canka xaggaaga ka aqbali maayo ayb xadiidkan marka isaguna aadu wuxuu u tusayaa marka shayga yacnii nebiga ninkan waxba hadda kama gudin hadda ka gubay cuquubo uu ku sameeyey wax ka gubay ma jiraan tarjamada iyo baabka saas isku waafaqayaan xadiidkan waxaa kaloo tilmaamayaa khaniimada sha'nigeeda la bil wax laga xado sha'nigeeda inuu weyn yahay baabkii hore laftirkiisa yacni kan uu calaaqa la leeyahay falan aqbalahu canka qaala aطiibiyu waxau yidhi hada waaridun calaa sabiili اtakhliid arrintan waxay ku timid uu yidhi adkayn nebiga waxaan inay adag yihiinuu tusaa laa ana towbatahu hayru maqbuulatin macnaha lagama wado towbadaada lama aqbalaayo ma aha macnaheedu walaa ana radda almadaalimi calaa ahliha aw ilistixlaali minhum hayru mumkinin xadiidkan ma laga fahmaayo dadka wixii laga dulmiyey in loo celiyaa inaysan suurtagal noqon karin ma laga wado suurtagal waa noqon kartaa qofkan wixii qof waxaad ka soo biliqaysto oo u celi kartaa adiga intaad raadisa xadiidkan marka macnaheedu maahan ma ji wax la booliyey lama celi kara ma laga wado ma laga fahmaya hadday saas ahaan lahayd towbadii albaabkeedaan xirmi lahaa waa lala imaana laakiin kharaja makhraja azajri alakiid zajri aad u daran ayuu ku yimid xadiidkan marka macnaha ubaa lagu xambaaraya ayb wuxuunan uga aqbalin baa culimmada qaar ay yidhaahdeen dadkii wax dagaalka galay qaniimada keensaday xoolihii wax ku yeeshay waa kala tageen xaggee lagu arkaa marka dadkan mushkilada marka nebigu uu leeyay orod qaado adiga la imaaw aakhiro waxaa weeyaan dadkiisii lama heli karo xoolahan dadka iska lahaa ayb aaday khatar u tahay marka dadku in badan waxaa weeyaan waxay ku leeyihiin waxay leeyihiin qof waxaan qaatay qofkii ma haayo yacnii shiddada wax qaadashadu aaday u daran tahay qofka marka horeba inuu wax ku rarmo inuu iska ilaaliyo ayb hadday ka dhacdana markaas wax ahlucilmi iyo inuu inta u yimaado dad uu su-aalo sida uu waxyeelayo ayb inta badanna dadka gabal ma raadinayaanba waxay leeyihiin manaab ogba maba la helayo siday ku ogaatay adiga isku day raadi xoog u raadi weliba dad badanoo waxaan aragnay yacnii wax intay iska celiyaan damceen le ma la heli kara intay yidhaahdeen raadi marka la yidhi is helay sideedana ilaahay qofka hadduu taa'ib towba saxiixa uu yahay waa loo fududaynay waa loo fududaynay haddii isaga laftirkiisa uu dhintana dadkii warasadiisa iyo dadku hadday israaraajaan inay is helaanay u badan tahay marka maalka caamkaa dhibka uu leeyahay waxaa adag dadka iska leho dhan in laysku hela adag baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii cuquubati اlgaalli baabkii hore marka meesha kan waa kan gubitaanka iyo waa maxaa keenaa tan waa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii cuquubati اlgaalli midka wax booliyey cuquubadiisa maxaa lagu cuquubaynaa adduunyada dhexdeeda qaala xadaana الnufayliyu wasaciid bnu mansuur qال xdثna cbdالعaزيiز بن محمد qال النufayliyu alndarawardiy ayuu yidhi waa daraawardi baa laydhaha lakin isaga xamز iyo nuunuu ku daray andaraawardiy can صاalح بn mحamed بn زاa'dة wahuwa ضaciifu abu waaqib alleyti baa laydhaha صaxaabiga ma aha waa isku kunya isku nisbo waa ضaciif ninkan akhraja xadiiثahu abu dawuud والتirmidiي والنasaaئي وبnu maaja qaala dakhaltu maca maslamata ayaan maslama ayaan la galay arda ruum ruum fa utiya birajulin nin ayaa loo keenay qad halla wax xaday oo booliyey fasa'ala saaliman saalim buu su'aalay saalim bn cabdillahi bni cumar ayuu canhu mas'aladan xaggeeda wax ka su'aalay fa qaala waxauu yidhi samictu abii aabbahay baan maqlay xadiidu isagoo sheegaya can cumar bni اlkhadaab can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaal ida wajadtum اrajula qofka haddaad aragtaan qad halla inuu bililiqaystay wax fa axriquu mataacahu alaabtiisa guba wadribuuhu garaacana xadiidkan marka waa daciif saalix bnu muxamedkaana ku jiro qaala fawajadnaa fii mataacihi alaabtiisii baanu waxaanu ka helnay musxafan alaabtiisii marka lasoo qaaday kitaab qur-aan baa lagu arkay fasa'ala saaliman canhu saalim buu haddana weydiiyey canhu kan xaggiisa faqaala waxauu yidhi bichu gad watasadaq biamanihi kitaabkan ha gubine gad lacagtiisa sadaqeeya ayb xadiidkan marka daciif waaye sanadkiisa ninkaabaa ku jira qaala xadaanaa abu saalix maxbuub bnu muusa alandaakiyu qaala akhbaranaa abu isxaaq can saalix bni muxamed waa ninka hadda laftirkiisa qaala hazawnaa maca alwaliid bni hishaam ayaan la duulnay wamacanaa saalimu bni cabdillahi bni cumar oo nala jiro oo cumar bni cabdilcasiis fahalla rajulu nin ayaa wuxuu booliyey mataacan alaab haniimadii ka mid ahayd fa amara alwaliidu weliid wuxuu amray bimataacihi alaabtiisa fa uxriqa waa la gubay wadiifa bihi dadkaa lagu soo wareejiyey isagana walam yucdihi sahmahu saamigii uu haniimada ku lahayna ma siinin xadiidkan isagana isnaadkiisu waa daciifo saalixaasaa ku jiro qaala abu daawuud wahada asaxu alxadiiثayni labada xadiid ee saalix kanaa dhow buu leeyahay asaxu macnaha kama wado saxiix inu kama wado labadooda marka laysku fiiriyey kanaa roon marka muxuu ka wadaa kana roon kii hore marfuucuu ahaa kanna waa mawquuf oo weliid ficilkiisa waa kan yacnii wuxuu ku leeyahay sanadka laftirkiisa inuu mawquuf cala alweliid yahay baa xoog ayaa roon tan kalea daran macnaa tan kale iyadumada ansaxay ayb qaala abu daawuud wahada asaxu lxadiiثayni saxiix kama wada rawaahu غayru waaxidin baa wariyey xadiidka ana alwaliida bna hishaam xaraqa inuu gubay raxla ziyaadin ziyaad rarkiisii shaqarin la qabnaanaystiisa shaqar laydhaah wa kaana qad halla ninkaana u billiqaysto waxbuu booliyey wadarabahu waana garaacay khaalid ninkaa qaala abuwaliid qaala abu daawuud shaqar laqabuhu qaala xadaanaa moxamed bnu cawfin qaala xadaanaa muusa bnu ayuub qala xadaana alwaliid bnu muslim an hayr qaala xadaanaa zuhayr bnu muxamed wahuwa zuhayr bnu muxamed ibn اlqayim tahdiibu sunanka waxau yidhi daciifun xaafidkuna waxa uu yidhi taqriibka hiqat ilaa ana riwaayata ahli shaami canhu hayru mustaqiimatin faducifa bisababihaa dadka reer shaam markay ka warinayaan riwaayadiis waa la daciifiyey hadda yaa ka warinaya marka reer shaam waa ninka ka warinaya waa weliid ibnu muslim waa alweliid ibnu muslim addimashqi waa shaami sanadkanna cilladaas uu leeyahay can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi sal ll slam iyo abaa bakrin iyo wacumara xaraquu waxay gubeen mataaca algaalli midka wax bililiqaysta alaabtiisa waa gubeen wadarabuuhu wayna garaaceen qaala abu daawuud wazaada fiihi caliy bnu baxrin wuxuu ku ziyaadiyey can ilwaliid caliy bnu baxr waa sheekhu abi daawuud can ilwaliid waxbuu ku siyaadiyey walam asmachu minhu kama aanan maqalna aniga wamanacuuhu sahmahu intaasu ku siyaadiyey wamanacuuhu waxay u diideen sahmahu saamigii oo haniimada ku lahaa kanna cilladiisa waa aragtay alimaamu albukhaari fi taariikh kitaabkiisa taariikha wuxuu ku yidhi taariikhulkabiirka yaxtajuuna bi hada alxadiidi xadiidkan waxay u deliishadaan fii ixraaqi rajulfii ixraaqi raxli algaal ninka wax bililiqaystay oo booliyey alaabtiisa in la gubo huwa baatilun weeyaanyii laysa lahu aslun asal ma laha wariwaayatu waraawiihi laa yuctamadu calayhi raawigiisana lama cuskado tirmidina wuxuu ka wariyey imaamu albukhaari annahu qaala inuu yidhi saalix saalixii hore waa munkaru lxadiid xadiidkan daahirkiisa waxaa qaatay imaam axmed fii riwaayatin oo cuquubadan baa la samaynaa buu yidhi waana qowlu makxuul wاlawsaaciy ayb xasanulbasri isaga waxaa laga wariyey alaabtiisa waa la gubayaa ilaa xayawaan iyo musxaf maahan musxafka lama gubaayo xayawaanka ou yani ratiga iyo faras iyo waxa uu watana ma la gubaayo ruux baa ku jirta ayakan aan laakiin waxay alaaboon ruux ku jirin waa laga gubaayo laakiin baabkan wax ku soo arooro saxiix a male saasay culammadu dhaheen walidaalika wax cuquuba a ma laha sida xooga badan qaala waxadaanaa bihi اlwaliid bnu cutba wacabdulwahaab bnu najda qaala xadaana اlwaliid can zuhayr bni muxamed can camr bni shucaybin qowlahu lam yadkur cabdulwahaab bnu najda alxawtiyu manca sahmihi ma sheegin ana zuhayrkan ubaa ku jira baabu nahyi can اsatri calaa man halla baabu bayaani nahyi nahyiga ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay can isatri qarin la qariyo calaa man halla qofkii wax bililiqaysta ninka wax booliyo in la qariyo nahyiga ku soo arooray qaala xadaanaa moxamed bnu daawuuda bni sufyaan qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan huwa tinniisiyu qaala xadaanaa sulaymaan bnu muusa abu daawuud whuwa الزhriyu abu dawuud nazilu الkuufa uma dimashq wakaana asluhu min khuraasaan fiihi liin akhraja xadiiثahu abu dawuud qaala xadaanaa jacfar bnu sacd bni samurata bni jundub huwa الsamuriy laysa biاlqawiyi qaala xadaanii khubayb bnu sulaymaan huwa khubayb bnu sulaymaana bni samura bni jundub wahuwa majhuulu can abiihi sulaymaana bni samura wahuwa maqbuul maqbuulu kana ugu tarjama saa laftirkiisa jahaaladuu ka agdhow yahay majhuul inuu yahay xadiidkan marka musalsalka ducafaa uga waayo aaday u badan yihiin dadka yacni ducafadan majaahiisha ah ayb can samurata bni jundubin ama bacdu wakaana rasuulu llahi sal ll ly slam yaquul nabigu wuxuu dhihi jiray man katama haalan qof wax booliyey qofkii qariyo fa inahu midluhu isagoo kalada xadiidkan marka ma ansixinoo waa xadiid daciif ah laakiin macnihiis waa saxiix lanna maxaa yeelay walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan oo soo galaa dembi iyo cudwaan waa in la qariyo qof waxbililiqaysta baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi salabi salabka yucda alqaatil kan wax dilay la siinayo salab waxaa la yidhaahdaa yacni waxaa hubka laga furto qofka nin baa nin dilaayo gaalada kamida hubbaa ayuu ka furtay hubkaas ninkan uu ka furtay waxaa la siinayaa ninkii furtay ayb xoolaha marka haniimo iyo fay iyo nafal iyo salab iyo radax afartan nooc bay leeyihiin haniimada waa tan la qaybiyo fayga isaguna qaybtiisa suuratulxashri ayaa ka hadashay culammadana waa isku khilaafsan yihiin qaar waxayna loo badan yahay masaalixu lmuslimiina fayga loo loo dhigaa haniimada waa midda la qaybiyo ayb bacd culamaana waxay leey sida haniimadoo kale asna loo qaybiya nafalka waa abaalgudka waxa ciidanka lagu loogu abaalgudo oo haniimadan aan qaybtan aan ku tirsanayn maalan katiibo ama yacni marka ciidan aad u dadaalay oo meel muslimka muslimiinta uga soo baxay oo kale in haniimada intaan la qaybinin wax looga bixiyo mase khumuskaan looga bixina waa noo imaan doonaa warkeeda taas nafalaa la yidhaha salabna waxaa weeyaan qofka maqtuulka ah hubkii uu xirnaa iyo yacnii qalabkiisii oo la siinayo ninkii dilay radkhina waxaa la yidhaha dadka aan dagaal dadka dagaalka xaadiray laakiin aan waajib uusan ku ahayn naagaha oo kale iyo ilmaha aan qaangaarin iyo kale iyo haddii ay jiraan hal ama laba gaalo markaa la kaalmaystay oo iyagana wax uu ka sameeyey dagaalka iyo waa loo tuuraa kuwaas radqi baa la dhahaa wax saami ma ahan mucayana wax yar unbaa looga tuuraa waxaas dhan waa imaan doonaan wuxuu yidhi marka hadda salabkii buu marka gelay qaala xadaثna cabdالlahi bn maslamة alqacnabiyu can maliki can yaxya bni saciidin yaxya bni saciidin alanصaari can cumara bni kahiir bni aflax can abi muxamedi mowlى abi qataada can abi qataadaةa qaal hrajna maca rasuuli اlahi sal ا l slm nebigaan la baxnay fii caami xunayn sanadkii xunayn falama iltaqaynaa markaan kulannay naga cadowgii kaanat lilmuslimiina muslimiinta waxaa u sugnaatay jawlatun hore u marid iyo gadaal u socosho waxaana laga wadaa haziimo jab muslimiinta waa jabeen kaanat lilmuslimiina muslimiinta waxaa u sugnaatay jawlatun yacnii hore u socosho iyo gadaal u socosho tay hore u socdeen markii hore haddana gadaal u soo ordeen qaala waxau yidhi fara'aytu rajulan nin ayaan arkay min almushrikiina mushrikiinta ka mid a qad calaa ka kor noqday rajulan nin min almuslimiina muslimiinta kami ka mid ah qaala waxa uu yidhi markaa fastadartu lahu waan u soo wareegsaday xataa ataytuhu intaan kaga imid min waraa'ihi gadaashiisa fadarabtuhu bisayfi baan ku garaacay marka nin baa marka muslimiinta ka mida ayuu kor taagnaa ayb gadaalaan uga imid seeftii baan ku dhuftay fadarabtuhu waxaan ku garaacay bisayfi seeftii baan ku dhuftay calaa xabli caatiqihi tunkiisa xarigiisa yacnii tunka korkiisa yaan seeftii marka uga dhuftayn fa aqbala calaya waa igu soo jeestay korkeygu ku soo jeestay fa dammanii waa i qabtay marka dammatan qabasho wajadtu minhaa aan dareemay xaggeeda aan ka helay riixa almowt geerida urkeeda geerida yaan ku dhow inaan dhintaan ku dhowaadayule sida ii qabtay yani uma adrakahu اlmowtu isagii baa geeridii ay haleeshay marka faarsalanii oo isii daayay falaxaqtu cumara bna alkhadaab ayaan gaaray faqultu lahu waxaan ku idhi maa baalu naas dadkii maxaa ku dhacay qaala wuxuu yidhi amru اllah ilaahay amarkiisii baa ku dhacay yanii ilaahay qado iyo qadaraa ku dhacay dadka waxoogaa waa jabeen qadar iyo waxbaa ku dhacay buu uma ina naasa dadka rajacuu way soo noqdeen wa jalasa rasuulu اllahi sal ll slam nebigii waa fariistay waqaala waxa uu yidhi man qatala qatiilan qofkii man qatala qofkii dilo qatiilan ay maqtuulan mid la dilay qofkii dilo lahu calayhi lahu ay u sugnaatay calayhi ka yacnii dilkiisaa korkiisa oo ugu sugnaaday bayinatan markhaati falahu salabuhu buu leeyahay qalabkiisa ayaa ayuu leeyahay ninkii nin dilay markhaatina u haysto qalabkiisii buu leeyahay ayb saabaa nebigu uu yidhi qaala waxa uu yidhi abu qataada faqumtu waan istaagay qaala raawigii wuxuu yidhi qaala haa raawigii baa wuxuu dhahayaa qaala abu qataada wuxuu yidhi faqumtu waan istaagay uma qultu waxaan idhi man yashhadu lii waryaa ii markhaati kacaya ninkii aan dilay uma jalastu waa fadhiistay uma qaala waxau yidhi man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabu qaala faqumtu waan istaagay uma qultu waxaan idhi man yashhadu lii yaa ii markhaati furayo uma jalastu waa fadhiistay uma qaala dalika aaalika markii saddexaad ayuu nebigu haddana yidhi faqumtu waan istaagu yidhi anna faqaala rasuulu lahi sal l slam nebigu waxau yidhi maa laka yaa abaa qataada abuu qataadow maxaad la istaagaysaa maxaa kuu sugnaaday faاqtasastu calayhi اlqisata qisadii baan uga sheekeeyey ninkii iyo aniga waxaana kala maray faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi min alqowmi dadkii ka mida sadaqa yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ninkan run buu sheegay ninka waa dilay wsalabu dalika alqatiili ninkaa la dilay qatiil waa faciil bimacnaa mafcuule ninkaa la dilay qalabkiisiina cindii anaa hayo yidhi agteydu yidhi ayb ee fa ardihi minhu rasuulka ilaahay iga raalligeli yani iga sii aniga yani isaga raalligeli inuu ka qaatou rabaa marka faqaala abu bakrin sidiiq abuu bakr baa marka waxa uu yidhi laa hallaah laa maya buu yidhi hallaahi wallaahi booskii waawulqasamka ayaa haa la geliyey laa wallaahi bay ka dhigantaa marka laa hallaah laa hallaahi saasaa loo akrinaa marka laa maya buu yidhi hallaahi wallaahi sida hamsadaba loogu bedelo mararka qaar allaahi baa la dhahaa idan ayb idan marka khaaabi wuxuu yidhi idantan muxadisiintaa sheegeen oo riwaay ahaan waa ku timid waasawaabu waxaa weeyaan id waa id buu yidhi laa hallaahi id isaga wuxuu yidhi idtaas waa idtaasaa sax ah idan aliftaa dambe ma jirto maya waxaan u jeedaa daa waa yidhi daa idantan ma jirto aliftan baan jirin tanwiintana ma jirto waa daa anugu marka laa buu yidhi wallaahi baan ku dhaartay daakan ayb kan ma dhacayo yani maya ayb ibnu xajarna aad buu khadaabi arrintan marka ugu radiyeyo waxa uu yidhi waxaa la yaab leh ruwaaddii naqalada ahayd ee xadiidka soo naqlinayso dhan idanay soo naqliyeen dad udabo ahoo yacni luqawiyiin adab iyo waxaas ka shaqeeyo in la taswiibiyo ruwaaddana yacni la yidhaaha qaladay sheegeen wax sax ah ma ahan annaga ma dhehayno yidhi ruwaadda wax walba waa yaqaanaana annagoon dhehayninma yidhi laakiin sideedana sawaabay ku tahay ayb aad uga hadlay marka idantaas sax waa yidhi waana xarfu jawaabin wa jazaa oo markaa waxay ka dhigan tahay laa hallaahi laa maya wallaahi baan ku dhaartaye idan haddii arrinkuba sidaas yahay arrintu hadday sidaa tahay ninkan uu dilay ma la siinayo yidhi ninkan idan marka waa jawaabay jawaabay warkii hore u tahay soo ma garani sideedaasuu marka u daayey ibnu xajarna u tawjiihiyey yacmidu axadukum ayb midkiin iyo yacmidu ilaa asadin yacmidu wuxuu u qasdayaa ilaa asadin geesi yani libaax min usdi illaahi ilaahay libaaxyadiisa ka mida yuqaatilu can illaahi ilaahay xaggiisa yani ka dagaalamayo can rasuulihi ka dagaalamayo ayb fa yucdiika markaasuu ku siinayaa miyaa salabahu qalabkiisii qalabka isaga uu soo furtay miyuu ku siinaa marka yani wuxuu leeyahay nebigu ma libaax libaaxyada alle intuu u qasdo oo ilaahay xaggiisa iyo rasuulka xaggiisa ka diriraayo miyuu intuu u qasdo adiga kaaga soo qaadaa qalabkii markaasuu adiga ku siinayaan wallaahi baan ku dhaartay saa lama yeelayo abuu bakar ayb nebigiina marka waa jooga fa qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi sadaqa abuu bakar run buu sheegay faacdihi iyaahu sii buu yidhi abuu qataada salafkiisa sidaabaa marka lagu siiyey faqaala abuu qataada abuu qataada waxau yidhi fa acdaaniihi waa i siiyey fabictu dirca cambuurbereedkii baan gaday fabtactu waxaan ku iibsaday makhrafan beer timireed fii bani salima bani salima xaafadooda ku taallay fa innahu isagu la walu maalin maalkii ugu horreeyey waayo ta'afaltuhu aan yeeshay oon isku kallifay inaan yeesho filislaami islaamka dhexdiisa ayb badanuu ahaa marka camburbereedku wax badan buu joogi ayb sidaasaa marka ay iskugu tuurtuureenoo abuu qataadana oo u diidayn ayb abuu bakarna dabcan markaa meeshaasoo kale qofku lama yacni niyad jebiyey ayb ninkaan hadduu isagu wax samaynaayo ha sameeya isagana sidoo kale ayb qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can isxaaqa bni cabdillaahi bn abi طalxa can anas bni maalikin qaal qaala rasuulu ullahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi yowmaidin maalintaa yacnii yowma xunayn waxaa kaloo xadiidka hadda hore laga qaadanayo qofkan salabka muxuu ku mutaysanaya wuxuu ku mutaysanaa bayiino iyo markhaati ninaan dilay hadduu isaga keligiis leeyahay ma la yeelayo markhaati inuu markaa ula yimaado ila nebiga xadiidkiisa waxaa ku jirtay lahu bayinatun oo markaa yacni markhaati u haysto can anas bni maalikin qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam yowmaidin nebiga maalinkaa wuxuu yidhi yacnii yowma xunayn waaye man qatala kaafiran gaal qofkii dilo falahu salabuhu salabkiisii ayuu leeyahay qalabkiisii faqatala abuu dalxata abuu dalxa wuxuu dilay yowmaidin maalintaa cishriina rajulan labaatan nin buu dilay ayb wa akhada aslaabahum qalabkoodiina waa qaatay kun hadduu dilo waa badan yihiin lama dhahay isagaa la wareegaya allaahumma baabka soo socda wuxuu leeyahay hadday aad u bataan salabku imaamka tasarufaa yeelo karaa bacd alculamaa baase dhahay walaqiya abu dalxata abu dalxa wuxuu la kulmay umma sulaymin ummu sulaymuu la kulmay xaaskiisii wa macahaa ay wadato maceedu uu yahay khinjarun cajamtaa isticmaasho marka khinjar waa toorey iyadoo marka toorey wadato faqaala waxau yidhi yaa umma sulaym ma haada kan waa maxay macaki macaada ahaa qaalad waxay tihi aradtu waxaan doonay wallaahi baan ku dhaartee in danaa minii hadduu ii soo dhowaado bacduhum qaarkood abcaju saas ma dhahaya abcaju bihi inaan ku dooxo isaga badnahu calooshiisa aan ku dooxo ayb fa ahbara bidalika abu dalxata arrinkaa abu dalxa wuxuu u sheegay rasuul اllahi sal ا l slam qaala abu daawuud hada xadiidu xasanu qaala abu daawuud aradnaa bihada alkhinjara aradnaa bihada kan waxaanu u doonnay alkhinjara yacni ay isticmaala alkhinjar in la isticmaali karo tooreyda jawaaza isticmaali alkhinjar yani tooreyda in la isticmaali karo bannaanaanshadeedan tan u doonnay inaan meeshan ugu sheegnay wa kaana silaaxa alcajam wa kaana khinjarku silaaxa alcajam cajamta hubkeeda way ayuu ahaa yowmaidin maalin wakaana wa kaana alkhinjaru khinjarku wuxuu ahaa silaaxa alcajami cajamta hubkooda yowmaidin maalintaas ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filimaami imaamka yamnacu diidayo oo mancinayo alqaatila ninka qaatilkee wax dilay ka mancinayo u diidayo asalaba qalabka in ra'aa haddii uu arko sidaa imaamka ma diidi karaa salab ninkii ninbuu dilay salab baa marka yacnii uu qalabkiisii baa isaga iska lahaa imaamka ma ka manci karaayo muu diidi karaa ma dhihi karaa ma lagu siinayo adeeg ayb waalfarasu waasilaaxu faraska iyo hubkana mina salabi bay ka mid yihiin faraska iyo hubka salabkay ku jiraan baabuurka yaa la mid hadda faraska baabuurka iyo hubka saaran salabkay ka mid yihiin qال xdثna أحمد بن محمد بن حنبل qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثnii صفوان بن عمر عن عبدالرحمن بن جuبير بن نفyر عن أبيه عن cوف بن مالك الأشجعي qال khرجت mعa زaيد بن xاrث ayaan la baxay fي غزوة مؤتة وrاaفqnii waxaa i raacay maddiy gurmd nin ah maddiy yعnي نisbaة ilى الmadد waxaana la yidhaha gurmadka mid yacnii gurmad abaa isoo raacay min ahli lyaman xaggaa yaman ka soo gurmaday oo ciidan gurmad ah yacni laysa macahu maciisa ma aynan ahayn hayru sayfihi seeftiisa waxaan ahayn ma wadanin fa naxara rajulun nin ayaa markaa wuxuu gowracay min almuslimiina ka mida jasuuran hal fasa'alahu almadadiyu ninkii gurmadka ahbaa wuxuu su'aashay ninkii daa'ifatan min jildihi war maqaarkeeda qayb iga siiyo irhashan fa acdaahu iyaahu waa siiyey faاtakhadahu wuxuu ka dhigtay markaa ka hay-ati daraqi gaashaan oo kale ka samaysana wamadaynaa waa soconnay marka falaqiinaa waxaanu la kulannay jumuuca ruum ruum askarteedii iyo ciidankeedii baan la kulannay ay ururiyeen wa fiihim rajulun nin baa ka mid ah ku dhex jiray calaa farasin faras wato lahu faraskaasoo lahu isaga u sugnaaday faras nacam ashqara oo markaa yacnii maariin ah faras maariin oo maroon ah ayb calayhi sarjun kooro ayaa u saarnaa mudhabun la dahabeeyey oo dahab lagu wareejiyey wa silaaxun hub mudhabun isagana dahab lagu wareejiyey fa jacala aruumiyu ruumigii wuxuu gudagalay yuqrii inuu ku diraayo yacnii inuu duuo bilmuslimiina muslimiinta inuu ku weerarayo ayb yuqrii alfarasa bilmuslimiin wuxuu doonay faraskii inuu ku weeraraayo ku diraayo muslimiintu faqacada lahu lmadadiyu ninkii madadiga ah ee gurmadka ahaa yaa fadhiistay khalfa sakhratin dhagax gadaasheed buu u galay famara bihi ruumiyu ruumigii baa soo maray facarqaba farasahu faraskiisiibuu fayla gooyey marka afartaa dinbuu marka uu ku dhuftay waa fadhiistay marka faraskii ayb fakhara markaa waa dhacay wacalaahu waana ka kor noqday tuu soo boodaybuu dusha uga dhacay marka faqatalahu ninkii buu dilay waxaaza farasahu faraskiisiibuu kooyu yacnii iyou markaa koobo u hareeu hareeraystay iyo silaaxa hubkiisa faraskii iyo hubkiisii daahir marka inuuna wax dhan ka wada jarin laakiin faraska un dhaawac uu gaarsiiyo la fadhiistay ayb falamaa fataxa allaahu caza wajalla ilaahay markuu u furay lilmuslimiina muslimiinta bacaa ilayhi khaalid ibnu اlwaliid baa u cid diray faأkhada min asalabi salabkiibuu ka qaaday qaala cawfun cawf waxa uu yidhi faataytuhu waan u imid faqultu waxaan idhi yaa khaalidu khaalidow amaa calimta miyaadan ogeyn anna rasuula allahi sal ll slam nebiga qadaa bisalabi qalabkaa qofka la dilay uu ku raran yahay inuu u xukumay lilqaatili midka wax dilay qaala balaa buu yidhi inaanan ogeyn iska daaye waa ogahay walaakinii laakiin aniga istakartuhu waa ila bateenuu yidhi waxaan aada iila bateenuu yidhi qultu waxaan idhi latarud marka waa ijtihaaday qaalib waa ijtihaaday markaa salabku wax yar inuu ku fiican yahay in qofka lagu siiyo hadduu aad u batana marka in haniimada lagu daro saas isaga u qaatay qultu waxaan idhi buu yidhi marka lataruddannahu waad celinaysaa ilayhi isagaa u celinaya ow la ucarifannakahaa cinda rasuuli illahi sal l slam ama nebigan adiga kuu aan kuu sheegayaa rasuulka agtiisa ayaa nebiga kugu tilmaamayaa aan kugu sheegayaa inaad sidaa yeeshay fa abaa khaalid waa diiday an yarudda calayhi inuu celiyo amiirna isaga ahaa qaala cawfun cawf waxau yidhi fajtamacnaa faijtamacnaa waan kulannay cinda rasuuli illahi sal l slam aan ku kulannay faqasastu calayhi waxaan uga qiseeyey qisata almadadiyi ninkii gurmadka ahaa qisadiisa wma facala khaalidun iyo khaalid waxa uu sameeyey faqaala rasuulu ulahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi yaa khaalidu khaalidow maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa maa sanacta waxaanaad samaysay qaala yaa rasuul allah wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow laqad istaktartuhu waa ila bateen yidhi waxaan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam laqad istaktartuhu ma idin dhigaayo ya ya laqad istakartuhu ibmaldintaan istakartuhu laqad istakartuhu waan waa ila bateen ma salabkaan faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi yaa khaalidu khaalidow hudda celi calayhi isaga korkiisa ku celi maa akhadta minhu wixii aad ka qaaday ku celi salabka xaq waxaa ule ninka wax dilay laakiin amiirkaa dhiibaaya dabcan dow nin walba wax iska qaato u yidha salabay ahayd ma laye waa inuu amiirka bixiyo markhaatidii marka la raadiyey saas ku qaadna qaala cawfun cawf markaa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi duunaka yaa khaalid tan qaada marka khaalidow isjir camal alam afi laka miyaanan kuu oofinin aniga miyaanan kuu sheegin uu leeyahay wixii aan xagga kugu soo dhahay ballantii xagga aan ku soo galnay sooma samaynin uu yidhi nebiga hortiisa soo anna ma kugu sheegin rasuulka hortiisa soo kuguma sheegin sidaa buu yidhi marka ayb fa qaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu waxau yidhi wamaa daalika oo waa maxay kaas qaala fa akhbartuhu waan u sheegay sidaan qaala faqadiba rasuulu llahi sal ll slam nebigu waa carooday faqaala wuxuu yidhi yaa khaalidu khaalidow laa tarudda calayhi ha ku celinin ayb hal antum idinku ma tihiin taarikuu lii kuwa iiga tegaayo umaraa'ii amiiradeyda war amiiradeyda ma ii daynaysaa nebiga xukunka waa caddeeyey ninka qaatilka inuu leeyahay xugun ahaan tan laakiin nebiga wuxuu u sameeyey canaan dadka inuu tuso dadka umaradaa inaysan ku kibrin oo aysan ku madax taagin haddii ninka amiirka yacnii wixii uu ku ijtihaado aan lala sugin ama aan yacnii lagu ixtiraamin aan lagu buuqo uun waay waxaa ka dhalanaya arrintaas hadhow dhib kale dhib kale iyo fashal kalea ka dhalanaya marka baabkaasuu xira rasuulka calayh isalaatu wassalaam bacdi alculamaana waxay dhaheen waxaa loo jamcinaa nebiga ayaa ninkan intuu waxaan qiimeeyey nebiga isagaa jeebkiisa qiimihii ninkan ka siiyey madadiga ayb tanna marka ninkaanu wax ku tusaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka labada arrin waa isku jamciyey yacnii nebigaa bixiyey waxaan hadda ninkii waa laga soo celiyey intii qiimo ay waxaa la ekaayeen ama alaabtaas oo kale ayuu nebiga ninkii siiyey salabkiisii marka ninka waa qaatay tanna marka nebiga wuxuu ku canaantay ninkan saas uu leeyahay lakum waxaad leedihiin sifwatu amrihim lakum waxaa leedihiin idinka sifwatu amrihim amiirada amarkooda wanaaggiisa iyo baraxtirnaantiisa ayaa idinka idiin sugnaatay wa calayhim iyaga korkoodana waxaa kadaruhu arrintiinu hadday calowdo oo dhibbanaaidhib badan yacnii hadday hallawdo iyaga mas-uuliyad badan iyo shaqo badanaa soo fuulaysa idinka aan idin fuulaynin macnaha arrinka yacnii wanaaggiisana idinku waa leedihiin wanaaggooda waa qaadanaysaana waa leedihiin hadday wuxu si xun ay noqdaanna mas-uuliyadda ayagay saaran tahay marka maxaad marka uga dabaqaylinaysaan shaqo badan bay haayaan waaye macnuhu sidaas u dhacay qaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni xambal qaala xadaana alwaliid qaala sa'altu hawran can hada اlxadiid baan su-aalay faxadaanii can khaalid bni macdaan can jubayr bni nufayr can cawf bni malikin اlashjaciyi naxwahu ayuu ii sheegay biاllahi towfiiq sal اllah slm cala nabiyina mxamedi